wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafuray ololaha wacyigelinta bulshada ee diiwaangelinta iyo horumarinta waxbarashada gabdhaha daafurka ololahan waxaa ka qayb galay wasiiro agaasimayaal ururada bulshada rayidka iyo haween agaasimaha waxbarashada loo dhan yahay ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare maamulka jubbaland tamaam fariid cabdi ayaa ka warbixiyey ujeedka ololahan ujeedku waa ololaha wacyigelinta diiwaangelinta waxbarashada ee gabdhaha maadaama uu halkudhegeen uu kaas maanta yahay waxaan rabaa mashruuca barnaamijkan taabagelinaya waxaa la dhahaa waa mashruuca g b e-ga oo aada wada ogsoon tihiin sida uu u shaqeeyo iyo waxa uu qabto waxaan rabnaa inaan isla fahamno mashruucan haddana qeyb ka mid ah ayaa waxaa loo khasisay oo loo gaaryeelay in uu ka shaqeeyo gabdhaha besta inuu diiradda saaro inuu gabdhaha besta uu diiradda saaro maxaa sababta saas loo sameynaya waxay ahayd waxaa la arkay kadib tirkoob la sameeyey in mar walba uu gaab ama farqi weyn uu udhexeeyo diiwaangalka marka la fiiriyo xogta galoxogeedka waxbarashada gabdhaha iyo wiilashu inay aada u kala badan yihiin dabcan waa waxaynu arki karna markaan dugsiyada tagnana saas darteed waxaa lagu fakiray in mashaariicda qaybo ka mid ah gabdhaha loo gooni yeelo si markaasi loo taageero waxbarashadooda qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay daafurka ololahan ayaa bogaadiyey maanta farxad gooni ahaan dareemaya oy dadka kale dareemaynin in mashruucii asaga ahaa wasaarad wasiiro iyo xildhibaanaba ay u wada ololeynayaan ilaahay baana ku mahadsan inaan maanta heerkaas soo gaarno inta badan waxaa jirta gabdho badan oo muxuu ahaa iskuullada dhigto in waalidiintooda ay oga maarmi waayaan shaqada guriga sidaa daraaddeedna ay muxuu ahaa iskuulladii ka reebaan oo shaqadii guriga ay qabato oo gurigii ay ka shaqayso taasna waxay keentaa in gabdhaha ay ka haraan waxbarashadii oo muxuu ahaa ay gurigii joogaan oo gurigii ay ka shaqeeyaan
waxaa kaloo jirto gabdhihii laftirkoodii markay sagindari dhammeeyaan wasaaradda waxbarashada waxaan ugu faa'iidaysanaynaa maanta markay dhammeeyaan ma helaan fursadihii hore ee ugu sii wadi lahaayeen waxbarashadoodii duruufaha jira awgeed aan ognahay marka haddii iyagiyoonan ololo loo sameynin kambeyn loo gelin ay heerkaa joogaan haddii dadku ay isku howlaan horumarintooda xagga waxbarashada waxaan isleeyahay kaalmaha ugu muhiimsan ayagaa qaadan kara ololahan ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta iyo wacyigelinta waxbarashada gabdhaha maamul goboleedka jubbaland